أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon weeraro kala duwanoo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan xabashada etoobiya ayaa sheegay inay xaqiijinayaan damcii boqor mililig ee ahaa inay qabsadaan badda soomaaliya gaalada midowday ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen howlgallada qaraxyada ah ee mujaahidiintu ay la beegsadaan kufaarta iyo murtadiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan degmooyinkii deegaanadaasi uu ka bilaabanayo wejiga labaad ee xamlada irshaad luma ilaa sabiili rashaad ciidanka dowladda kaafireedda eritereya ayaa la wareegay magaalo ku taalla waqooyiga etoobiya xilli uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya xukuumadaha asmara iyo addis ababa munaasabad lagu soo gootinayay dufco ka qalinjabisay maxadka khadiija bint khuwaylad ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
howlgalladan oo isugu jiray dagaallo qaraxyo iyo duqeymo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir jubbada hoose geda iyo shabeellada hoose oo wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xerada waxaa jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaas isla jubbada hoose waxay maanta mujaahidiintu weerareen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay ka sameysteen inta u dhexaysa deegaanada buulaxaaji iyo cabdalla biroole dagaalka markii muddo kooban uu socday maleeshiyaadka riddada waxay isaga carareen bartii kontarool dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay xaafadda weydow ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer iyo deegaanka lambar lixdan isla shabeellada hoose kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalembood ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen lix qarax waxayna qaraxyada si gaara u wada haleeleen askar infentari ah oo ka horreysay gaadiidka waxaa jira khasaare nafeed oo kufaarta lagu gaarsiiyey qaraxyadaas isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada awdheegle dhanka wilaayada gado qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaq ayay la egteen gaari booyad ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada kaasoo marayay gudaha degmada waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina habeen hore ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen xerada xalan ee magaalada muqdisho xeradaas oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya madaafiicda ayaa ku wada dhacay gudaha xerada waxayna madaafiicda si gaara ugu dhaceen oo ay gubeen xafiisyada iyo xarumaha kale ah xafiiska taliska guud ee atmis gebi ahaanba waa uu gubtay wixii ku dhex jirayna way gubteen xarunta safaaradda ingiriiska gaar ahaanna qaybta tumashada gebi ahaanba way gubatay saddex xarumood oo yuwanka ay ku lahaayeen gudaha xerada xalane gebi ahaan way gubteen wixii xarumahaasi ku sugnaana way gubteen sidoo kale waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday askar kenyaati ah oo ahaa ilaalada gaarka ah ee xarumahaasi gubtay mahadsanid abu xasaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay inay xaqiijinayaan damcii iyo boqor miniliga ee ahaa inay qabsadaan badda soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya dowladda xabashida itoobiya ayaa sare u qaaday damaceeda ku aadan badda soomaaliya xilli ay cirka isku sii shareerayaan xiisadaha siyaasadeed ee geeska qaaradda afrika mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xabashida itoobiya ayaa khudbado ay jeediyeen waxay ku sheegeen in aysan marnabo ka tanaasuli doonin damacooda ku aadan doonista biyaha soomaaliya ridwaan xuseen oo horey usoo noqday la taliyaha amniga ee abiy axmed haddana ah taliyaha sirdoonka itoobiya iyo taliya ku-xigeenka ciidanka badda itoobiya ayaana ka shanqariyey in iskudayga xabashida ee qabsashada badaha geeska afrika uu soo bilowday xilligii uu xabashida maamulayay minilig islamarkaana ay hadda haystaan fursad ay damacaas kusoo cusboonaysiin karaan waxaan u baahannahay inaan xaqiijino helidda marinbadeed ma ahan oo keliya dekado ganacsi qiimo kaste ha ku kacdee waa inaan dalkeena u helnaa marin badeed oo muhiim u ah jiritaankeena fursadeennii ugu horeysay waxaan ku weynay xilligii minilig laakiin hadda waxaa noo soo baxday fursad labaad oo aanu ku hanan karno marin badeed suurtagalna ma ahan inaan arrinkaas dib ugu laabanno ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan xukuumadda abiy axmed በቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንኳ እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ። ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው። ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት የሚል ነው። አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም። ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም፣ ላሙም፣ ባይዶዋም፣ በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን። እነሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው። ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን። ይቅር ቦታ ላይ መከላከል የምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ የምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው። በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል። መቼ እናድርገው? ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምኒልክ ጊዜ ነው። በምኒልክ ጊዜ ልናሳካው አልቻለም። ከአድዋ በላይ መሻገር የአድዋን ድልም ያስበላ ስለነበረ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ስለሚወቅሱ ነው። ታሪኩ ግን የሚነግረን እሱ ነው። የአድዋ ድልን ያሳኩ ምኒልክ በዛው እግራቸው መረብን መሻገር ሞክረው ቢሆን ኖሮ የአድዋን ድልም ያስበሉ ነበረ። አሁን ያላት ኢትዮጵያንም በዚህ መልክ ላናገኛት የምንችልበት እድል ይኖር ነበር። ግን ትክክለኛው ጊዜ ያኔ ነው። ቢሆን ኖሮ ከውጭ የመጣውን ጠላት መክተን እስከ ወዳኛው ከውሃ ባሻገር መውሰድ ተገቢ ነበር። ሁለተኛው የኃይለ ሥላሴ ነው። ደርግ እንኳን ትንፋሽ የነበረው አይመስለኝም። ሶስተኛው የኢህአዴግ ነው። አራተኛው ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው። መቼ ነው ትክክል ጊዜ የሚሆነው ከተባለ ትላንትና ነው ትክክለኛው ጊዜ። ሁለተኛው ትክክል መቼ ነው ከተባለ አሁን ነው።
horaantii sanadkan ayuu muuse biixi hogaamiyaha maamulka shadaladirirka ah ee somalilan itoobiya u saxiixay heshiis xaaraan ah oo cadowga soo jireenka ummadda soomaaliyeed lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid walaalka caliyare gaalada midowday ayaa walaa xoogan waxay ka muujiyeen howlgallada qaraxyada ah ee mujaahidiintu ay ku beegsanayaan kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta walaalka ilyaas cabdulaahi ayaa tafaasiisha warkan eegaya james swan oo ah wakiilka waxaa loogu yeero qaramada midooba u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey weerarada qaraxyada ee ay fulinaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo si gaar ah u beegsada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka kooxda riddada isagoo ka hadlaya munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayuu iswaan sheegay inay ka dharagsan yihiin halisyada ay ku hayaan weerarada qaraxyada ah ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulinayso waxaan rumaysanahay in qof weliba oo nala jooga qolkan uu dareemaya halista ay nagu hayaan qaraxyada waxay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan ciidamada dowladda ee saaxiibadeenna ah waana muhiim inaan ka shaqayno sidii aan xal ugu heli lahayn halistan waa qayb ka mid ah hadalkii uu jeemis iswan ka jeediyey munaasabadaasi qaramada midoobe waxa ay sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee ay weerarada qaraxyada oo keliya ku dhinteen ilaa saddex boqol toddobaatan iyo sideed askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada halka ay ku dhaawacmeen in ka badan afar boqol iyo konton kale iyadoo intaa ku dartay in halista weerarada qaraxyada loo adeegsanaya ay weli tahay mid taagan iswaan waxa uu hadalkan ka jeediyey munaasabad uu ku daahfuraya tababar la xiriira qaraxyada oo si gaar ah loogu furaya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo la doonaya inay miinabaarayaal waddada sahmiya u noqdaan ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga waddankan muslimka ah mahadsanid ilyas wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi uu ka bilaabanayo wejigii labaad ee xamlada irshaad luma ilaa sabiili rashaad sida uu ku warramayo bashiir muuxidiin abu ayman kadib kulamo isxigxigay oo socday muddo bil ah isuguna jiray dowraad sharci ah wacyigelin iyo baraarujin waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markan guda gashay inay ku dhaqaaqdo wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo ka dhaqan gashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka bulshada oo horey looga sii digay waxyaabaha mamnuucaadka ee wax u dhibaya aakhiradooda iyo adduunyadooda ayaa markan gacanta looga suulinayaa munkarka maadaama uu allaah ummaddan uu ku tilmaamay ummad tan ugu khayrka badan bashariyada oo idil makaanadaas waxay ku gaartayna ay tahay fariista wanaagga iyo suulinta munkarka ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa isultaa ku sameeyey siday dadka muslimiinta ee ku dhaqan guud ahaan gobolka ugu istaageen fulinta awaamiirtii ka soo baxday xarakada ee ay wilaayada soo gaarsiisay xamlatu irshaad alumma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedanu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi feeskii koowaad ayaa noo socday saaad wada ogtihiin oo bulshada ay aad u dareensan tahay muslimiintan ay ogyihiin in aad iyo aad looga aflahay oo mukhaadaraadkii iyo munkaraadkii iyo ummaddii iska dhaafa in loo sheego in ayagaba iska keenayeen sideeshiishka teleefoonada waaweyn dhalada iyo waxaasba ayagaa saldhigada keenkeenaya oo mar kastaba halkaas keenayay sidii oo ugu qayb qaataan barnaamijkii isiga ahaayay oo maogtahay qof kastaba oo laga rabay qof goona ee aan lahayn jasaahumallaahu khayran waxaan leenahay bulshada guud ahaan kheyr ilaahay subxaana watacaala ha idin siiyo waajib idin saarana ay gudanayseen qof kasta waa laga rabaa in humaantana reebo wanaaggana oo faro waa laga doonayaa taas markaan sadar muuqdu halida mogtahay su-aal ka dhan waxaa laga dareemayaa dadkaas bulshada muslimiinta ah si ugu qayb qaateen saldhigyada iyo meelaha baa lagu dareemayaa oo alaabtii meesha yaallo oo ay keeneen ayaga oo maogtahay ku kalsoon shaqadii maogtahay oo lasoo amray guud ahaan walaayada u taagnayday lasoo farina ayagana u hogaansamay taas baa laga dareemayaa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh axmed abuyoonis guud ahaan bulshada gobolka ku nool ogeysiiyey inay bilaabatay wejiga labaad ee xamlada bulshadana looga baahan yahay inay u dheganuglaadaan lana shaqeeyaan ragga loo xil saaray wejiga labaad ee xamlada haddana waxaan rabaa feeskii oo labaad baa noo bilaabmay haddii ilaahi subxana wataala ogolaado kaas oo ayadana aan ku dhammaystirayno howlihii noo dhannaayay markan waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah sidii kii hore ugu qayb qaadanayeen in kan ugu qayb qaataan aadna u dadaalaan oo qof kasta markaan halkiiska istaago isiga oo maog tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayo in camalkiis ikhlaas ugu dhigo ilaahay subxaana watacaalana weydiisanayo in raalli ku noqdo markan qof kasta waxaan leenahay oo walaayada jubbada hoose oo ku nool fayskan labaad in laga wada qayb qaato loo istaago guud ahaan shaqadan waxaa se toos ah ugu ballaaban doonta haddii ilaahay subxana watacaala ogolaado walaayada jubbada hoose guud ahaan degmooyinkeeda kala duwan tuulooyinkeeda iyo intii oo waxaa weeye walaayada ku kooban tahayba shaqadan waa ka bilaaban doonta haddii ilahi subxana wataala ogolaado markan ha loo diyaar garoobo ha loona kaalmayo dadkan uu istaagayo shaqadan ahaayana garab ha loo noqdo sidii ilaahi subxaana watacaala noor hal noqdo waxaan leenahay guud ahaan culummada walaayada oo ku nool waxaan leenahay waxaa laydinka doonayaa inaad u istaagtaan wacyigelinta inaad u istaagtaan wanaag inaad fartaan inaad u istaagtaan humaanta inaad reebtaan ayaa laydinka doonayaa oo shaqadan si oo hawli ah aan u qabano annagoo isku wada duuban dhaqanka oo kala duwan salaadiinta iyo nabadoonada iyo guud ahaanba waxaan leenahay shaqadan ha loo istaago ha loo kaco sidii oo maogtahay shaqadan u socotay oo maogtahay umaradeen noo amreen masalan harakada barnaamijkan maogtahay noo fartina in annaga sidii u qaadano annaga oo ilaahay subxaana watacaala oo ku raaligelinayno waxaan leenahay jazaakumullahu khayran howshan ha loo istaago ganacsatada noocyada kala duwan waxaan leenahay howshaas ha loo dhegnugaado halana fuliyo qof kasta halkiis iyo gurigiis iyo qoyskiis iyo ha ka bilaabo naftiis ha ka bilaabo qof kasta markaan ha dhagangeliyo si markaan howsha aan ugu gudubno xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa horeego dhaqan gashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo ay bulshada muslimka ka faa'iiday laguna suulinayo waxyaabaha dhaawici kara badqabka bulshada aakhiradooda iyo adduunyadooda maadaama maamulada wilaayaadka islaamiga ah ay yihiin kuwa u taagan hagaajinta bulshada muslimka ah allahna uu dushooda saaray mas-uuliyad weyn mahadsanid bashiir ciidanka dowladda kaafiradda eritereya ayaa la wareegay magaalo ku taalla waqooyiga itoobiya xilli uu sii kordhayo khilaafaadka u dhexeeya xukuumadaha asmara iyo adis ababa suheyb cabdulaahi ayaa si amaqaadaya muddo laba sano ah oo laga joogo heshiiskii bretoria ee u dhexeeyey dowladda xabashida iyo jabhadda tigreega ayay u muuqataa in mar kale ay dib u soo labakacleynayso colaadda waqooyiga itoobiya iyadoo markan ka duwan sidii horey xulafadii shalayna uu midba midka kale cadow ku yahay sida ay wararku sheegayaan ciidamada eritreya ayaa la wareegay magaalada salambasa ee dhacda gobolka tigree kadib markii ay halkaas laba toddobaad ka hor ay isaga baxeen ciidanka abiy axmed madaxweynaha maamulka maqaarsaarka ah ee gobolka ayaa qayladhan ka muujiyey tallaabadaas isagoo sheegay in ciidanka asmara ay wadaan isballaarin ay ka samaynayaan waqooyiga itoobiya ciidanka dowladda eritreya ayaa bilihii u dambeeyey ku lugafidsanayay degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka tigree ilawareedyo ayaana soo sheegay in ciidanka afuurkii ay bar kontarool ka samaysteen goob afartan iyo lix kilomitir u jirta magaalada adigaalad ciidanka dowladda eritreya ayaa kaalin weyn waxa uu ku lahaa dagaalkii labada sana socday ee lagula jiray t b l f xilligaas oo ay la safnaayeen ciidanka abiy axmed balse laba sano oo laga joogo colaaddaas ayay hadda u muuqataa in wax weliba ay isbedeleen jabhadda tigree iyo afawurki ayaa markaan isku xulufaysanaya siday u wajihi lahaayeen adis aoba iyadoo t b l f ay u kala jabtay laba garab dowladda masar ayaana sheegtay inay ka shaqaynayso sidii heshiis loo dhexdhigi lahaa xukuumadda asmara iyo tigreega tallaabadaasoo alqaahira ay durbo guda gashay kadib markii eritreya ay ka degeen wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda masaarida iyo taliyaha sirdoonka dalkaasi mahadsanid walaalka sugayb ugu dambayntii munaasabad lagu sogootinayay dufco ka qalinjabisay macadka khadiijat bint khuwaylid ayaa ka dhacday degmada ceelbur ee wilaayada islaamiga galgaduud marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan waxay ahayd munaasabada loo qabtay dufcada koowaad ee ka qalinjabisa macadka khadiija binti khuwaylida faraciisa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dufcadani waxaa ka qalinjabiyey labaatan haween daaciyaad ah oo ahaa haweenka wax ku barta macadka khadiija binti khuwaylida kuwaasoo muddo laba sana wax ku baranayay macadkaasi munaasabada lagu soo gebagabaynaya dufcada koowaad ee macadkani waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo nabadoonno waxgarad iyo qeybaha bulshada ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf sheekh ciise kabakutukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe macadkan marka gabdhaha daaciyaadkaahu waa gabdhihii loo diyaarshay inay ilaahay kitaabkiisa ay ummadda baraan ilmahooda baraan waxaan idinkula dardaarmaa marka ilaahay kitaabkiisa maanta waxaa laydinka rabaa naf iyo maal iyo caqli inaad gelisiin iyo carruurtiinna jihaadkaana ilmaha aad dhasheen aad u diyaarisiin gabdhihiinnan adinka iyo carruurtiinnu inaad waajibkiinna qaadatiin ilaahay kitaabkiisana aad u nusraysiin sida aad u barateenna aad ugu camal fashiin intaasi kadib howlka munaasabadda ka dhacaysay waxaa bandhig ka sameeyey haweenka daaciyaadka ah ee munaasabadda loo qabtay كأعلم الفعل ياتي بالزيادة مع ولا والاستقام محرنج منفصلا وافعل لدى ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك هبيق اعتتلا وهذه ثلة الخريجة من معهد خديجة في محافظة عالبور والتي تمت دراستها بعد عامين في فترات أربعة تخلل فيها أسابيع انقطعت الدراسة فيها حين دخل الصليب بسهوه في محافظتنا هذه المباركة والتي بها الشعب الأبي وأرضها أكلت الحبشي وما لبث العدو فيها إلا أياما ثم تدحر منها بعد ما بعدما ألقى الله في قلوبهم الرعب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فأصبح السراب عندهم سرايا أختي العزيزة أريد أن أقدم إليك أسئلة من الكتب التي درست بها في معهدنا خديجة هل تسامحيني بذلك؟
نعم بكل سرور وفرحة تفضلي يا أختي السؤال الأول ما حكم تعلم أصول الفقه؟
حكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية ما هي العزيمة لغة واصطلاحا؟
العزيمة لغة القصد المؤكد واصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح والآن جاء دورك يا أختي أريد أن أسألك كما سألتني فهل أنت مستعدة؟
نعم اطرحي ما عندك ما هو الصبر؟
الصبر وترك الشقوى من ألم البلوى لغير الله gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida gabdhahan waxa uu leeyahay hadda macadkan soo dhammaystay daaciyaadka ah ka soo qalinjibiyey macadka ceelbuur waxaa laga rabaa ee marxalada soo socoto inay mushaarakeeyaan dacwada iyo tarbiyada ee aad iyo aad ugu faraxsannahay gabdhaha inay dhammaystaan ee maraaxishii ay soo mareen maanta gaalinjibintii ay joogaan waxaan la musaarakaynaynaa farxadoodaan la musaarakaynaynaa jazaakun allahu khayr aljazaa walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu